guleed cumar aad u mahadsan tahay xubnaha golaha shacabka ayaa maanta magaalada muqdisho ku yeeshay kulankiisa soddon iyo sideedaad oo qaybka kala fadhiga labaad ee xubnaha golaha shacabka waxaa soo xaadiray boqol lixdan iyo afar xildhibaan waana ugu horreyn xildhibaanada dhegeysten akrinta saddexaad la xiriirta mid guddi warbixinta ka imaatay guddiga miisaaniyadda guddiga maaliyadda oo ku aadan miisaaniyadda laba kun sideed iyo toban shacabka markii ay dhegeysteen kadib waxa ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen miisaaniyadda laba kun sideed iyo toban waxaana ogolaaday boqol lixdan iyo laba xildhibaan waxaa diiday hal xildhibaan waxaa ka aamusay hal xildhibaan waxaan ku dhawaaqay natiijada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xubnaha golaha shacabka xildhibaan cabdiweli sheekh ibraahim muudey oo kulanka shir guddoominayay kadib xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxaa maanta la horkeenay sharciyeedka dib u eegista xaqsiinta ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha qaab ciidamaedka leh waxaana ka hor akhriyey wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ayaa xildhibaanada ka hor akhriyey sharciyeedkaas waxaana intaa kadib xildhibaanadu haddana ay guda galeen qaraarkii ka soo saareen arrinta la xiriirta qudus oo ay sheegeen gebi ahaanba inay ku qaldan tahay dowladda maraykanka inay u aqoonsato caasimadda dalka falastiin uguna baaqay madaxweynaha dalka maraykanka in arrintaas uu dib uga laabto kulankii xubnaha golaha shacabkana uu soo gabagaboobay guuleed